isla markana ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka talyaaniga ee seriada loo yaqaano toddobaadkan ayaa la isugu soo noqday mar kale waxaana kooxuhu ay isku imaanayeen kadib markii xulkooda qaranku uu toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisii ka haray koobka kubadda cagta adduunka kaasi oo ciyaarihii isla reebka xulka qaranka sweden uu ka badiyey islamarkaasina guriga talyaaniga ciyaartii lagu ciyaarayay ee talyaanigu heleen bareejo eber iyo ebera haddaba taasi waxay keentay in kooxda kubadda cagta ee yuventus ciyaaryahanada u ciyaara ee jinluka buffon iyo barzali ay macallinkooda allegeri ka codsadaan in aanay ciyaarta sambaduuriya ay la ciyaarayeen toddobaadkan aanay ciyaari karin maadaama murugadii iyo madax xanuunkii ay ka soo qaadeen ka haritaanka koobka adduunka ay markaasi maarayn kari waayeen islamarkaasina aan jidhkooda iyo maskaxdooda u oggolaan karin in ay kubad toddobaadkan ciyaaraan taasi uu macallinku ka yeelay hase yeeshee kooxdii kubadda cagta ee yuventus maxaa ka qabsaday maqnaashihii buffon iyo barzali waxaa lagu qabtay saddex gool iyo laba oo kooxda kubadda cagta ee sambadoria ayaa ka rifatay saddex dhibcood waxaana taasi ay fursad siisay kooxda kubadda cagta ee napoli oo iyadu ay similaan kulan ay la ciyaartay maalintii sabtida labiyo hal kaga badisay kulan kaa la mid ahaana waxauu ka dhacay gegida olombic stadium ee magaalada rome oo kooxaha roma iyo laziyo ay fooda isku dareen waxayna labadaasi koox iyana ku kala baxeen laba gool iyo hal oo guushu ay ku dhacday kooxda kubadda cagta ee roma sidaasina waxaa haatan horyaalka dalka talyaaniga kooxda yuventus fursadaas ay iska khasaarisay ka faa'iidaystay kooxda kubadda cagta enter milan oo iyadu labii eber kaga badisay kooxda atlanta waxay haatan kooxda kubadda cagta ee inter ay ka sarraysaa kooxda yuventus oo waxa ay leedahay soddon iyo saddex dhibcood halka ay kooxda yuventus leedahay koob iyo soddon dhibcood laakiin horyaalka waxaa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee napoli oo iyadu shan iyo soddon dhibcood ku hogaaminaysa weli waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ee benevento ilaa iyo hadda in aanay hal kulan badin iskaba daabadisa xataa aanay bareejo gelin kooxdeenna waxa ay sanadkan kusoo biirtay ciyaaraha heerka koowaad ee seriaada ee dalkaasi talyaaniga kulamada kale ee ka dhacay waddanka talyaaniga ee layska badiyey waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee karatone waxaa shan hal iyo eber kaga badisay kooxda genoa beneventana labiiyo hal sasola ayaa kaga badisay sbal hal iyo hal bareejaha fiorentina ayay ku celisay torino tiratale kieva verona ayay isla galeen oo hal iyo hala halka udinise oo gurigeeda ku ciyaaraysana ay kaalyari kaga rifatay hal gool iyo waxba horyaalka waddankaasi sbain kulamadii toddobaadkan la ciyaaray waxaa ka mid ahaa in kooxda kubadda cagta ee gatave ay afar iyo hal ku dharbaaxday alabes laganesna gurigeeda iyadoo ku ciyaaraysa waxaa u timid barcelona oo saddex gool ayaa kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ku badisay ciyaaryahan louis suarez oo in dhoweydba goolasha ay kala caageen ayaa kulankaasi laba gool dhaliyay saviya ayaa saltifigo waxay kaga badisay labiiyo hal oo halkaasi saddex dhibcood ka qaadatay saltifigo haase ahaatee kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta atletica madrid iyo real madrid oo ku wada ciyaarayay garoonka dhowaantan ay dhisatay kooxda atletica madrid waxaana ciyaartaasi ay labada kooxood ku kala tageen eber iyo eber bareja oo waxa goolola iskama aanay dhalin inkastoo kooxda kubadda cagta atletica madrid ciyaaryahaanadoodu ay fursad goolo lagu dhalin karay oo weliba ciyaartooydooda qaarkood ay goolhayaha ula tageen ay iska khasaariyeen waxaase xusid mudan in ciyaaryahanada atletica madrid qaarkood loo taagay calaamadda jaallaha oo weliba lix ciyaaryahan oo ka mid ah ayaa calaamadaasi loo taagay ciyaaryahankii christiano ronaldo iyo kooxdiisiina uma aanay suuro gelin inay wax goolalh garoonka kala tagaan malaga iyo deportiva la caruneo iyaguna toddobaadkan kulmay saddex iyo laba waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee malaga sbanyol oo gurigeeda ku ciyaaraysay magaalada barcelona waxaa laba gool iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta valencia oo iyadoo horyaalka waddankaasi kaalinta labaad ku jirta oo markaasi sanka ku haysa kooxda barcelona las balmas waxa ay keensatay waxba halka labaantan ay laba gool la timid oo halkaasi guusho waxa ay raacday kooxda kubadda cagta ee labanta atletica bilbao iyo valorial oo kulmana waxay isku celiyeen bareejo hal iyo hal ah haatanna haddii aan jaleeco dhinaca kala horraynta horyaalka dalkaasi sbain kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa waxay ku hogaaminaysaa soddon iyo afar dhibcood falanshi oo kaalinta labaad ku jirta ayaa waxa ay leedahay soddon dhibcood atletica madrid iyo real madrid ayaa waxay leeyihiin min afar iyo labaatan dhibcood oo waxay ku kala jiraan kaalimaha saddexaad iyo afaraad halka ay kooxda real madrid gool tirsi ku sarrayso oo saddex gool ay ka sarrayso kooxda kubadda cagta ee atletica madrid waxaa xusid mudan in real madrid oo la xafiiltanta barcelona laga sarreeyo toban dhibcood horyaalka dalka ingiriiska haddii aan si kooban toddobaadkan kulamadii dhacay aan u dulmaro waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta arsenal oo gurigeeda ku ciyaaraysay ay laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda tottenham hatsba banmouth oo gurigeeda iyana ku ciyaaraysay afar iyo eber haltfield town ayay ku martay burnley laba iyo eber waxay kaga badisay san sira clister palace everton ayay bareejo laba iyo laba ku kala baxeen leicester city gurigeeda ayaa looga adkaaday oo laba iyo eber kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa ugu guulaysatay liverpool saddex iyo eber waxay ku qabatay kooxda southampton ciyaaryahan maxamed saalax ayaa goolashaasi laba ka mida dhaliyey westbermajalbiona waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta ee chelsea oo afar gool iyo waxba kaga badisay goolashaasi laba ka mida ciyaaryahanka hazard ayaa u saxiixay manchester united oo gurigeeda ku ciyaaraysa old trafford waxay afar gool iyo hal kaga badisay newcastle united waxaana garoomada mar kale dib ugu soo noqday wiilashay kooxda ku duushay ee bogba iyo ibrahimovic oo dhaawac muddo kaga maqnaa watford waxa ay ka badisay kooxda kubadda cagta westham united oo uu markii ugu horreysay laylinayo macalinka david amois waxaana lagu soo dhoweeyey guul daro dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadooidle sidaa iyo nabadgelyo